waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaal qurux badan oo weliba lagu soo sawiray nuunihii dhashay ayaa gacanta ku hayaa qurux badana maasha allah waxaa ugu horeeya dadka tahniyadan dhalashada diraya awoowe cali nuur cali aadan food cabde awoowe cabdiraxmaan cali aadan awoowe ibraahim yuusuf cabdi ayeeyo batuule maxamed axmed ayeeyo qamar yuusuf cali awowe axmed naasir sacad ciid iyo adeer xasan cumar khadiib iyo adeer maxamed cabdulaahi cali iyo adeer cali cabdulaahi cali alish iyo sidoo kale adeer abshir cabdiraxmaan cali waa dhammaan reer abshir cali iyo adeer bashiir cabdulaahi cali ibraahim cabdulaahi cali waa adeero iyo eedooyin waa halkan ku jiraya abtiyaal lagama soo kala tegin adeer ibraahim cabdulaahi cali adeer abshir cabdiraxmaan cali eedo maryan cabdulaahi cali eedo aamine cabdulaahi cali eedo balqiiso cabdulaahi cali iyo eedo sterlin cabdulaahi cali eedo firdowsa cabdulaahi cali adeer cabdirashiid cabdulaahi cali iyo abti cabdinaasir axmed naasir iyo abti naasir axmed naasir iyo habaryaar nasre axmed naasir iyo habaryaar naada axmed naasir iyo ugu dambeyntii habaryaar naseexo axmed naasir waxay dhammaantood iyagoo isku duuban meelo kala duwan jooga soomaaliya iyo kenya iyo sacuudiga ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe cabdulqaadir cabdulaahi cali iyo hooyo qasun axmed naasir oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo janai baa layidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cabdulqaadir cabdulaahi cali waxaan leenahay bay idhaahdeen allaha ka dhigo kii soo barbaara oo soo weynaada oo waxay leeyihiin noqdaa kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin dhambaalkan caasho wuxuu noogu yimid cabdinaasir aadan madgas iyo cabdinaasir wadani cabdinuur aadan madgas xaaji maxamed aadan nuur abshir kulubow abshir kulubow cali xaawo kulubow iyo xasan kulubow iyo eedo xaliimo maxamed nuur nuurto aanoy abshir aadan maxamed abshir dalmar iyo cabdilatiif barre aadan maxamed sheekh xasan cabdinaasir macalin cabdulaahi cabdimaadow dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aabe ibraahim kulubow cali iyo hooyo faadumo isaaq duubow oo gabar ay ugu dhalatay wajeer ducaduna waa xaggeenna waxaa lena gabadhaas allaha ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda iyo waalidkeedba wax tarta waxaana loo bixiyay leeyihiin caasha gabadhaasi ridwaan ibraahim kulubow oo ridwaan magacyadii waxay soo galeen laisla lahaa magacyo waxaan ogayn shukri iyo xamdi iyo xamda haye marka ridwaanna hadda shuraakamaan lagu noqday wiilashaan ku ogeyna m waxaa laga yaabaa inaanaan ka warqabin laakiin magacyada magacyo badan oo la wada leeyahay oo labada dhinacba ay qaadan karaan inay ibraahin u jiraan tanna maanta nagu soo korortay waxaan leenahay soo weyno wa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda heesta ugu horreysa barnaamijka waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa caasho dhayalsaday dadkii marin mursal iyo xuseen yuusuf tarabi
wuubeeraynantani waa kaan dor sugay duniga u deedeen gurdowga dhaqaaxe wuubeeraynantani waa kaan dor sugay eheeda midab kale waa mid loo dhammeeyo mabakala mabakala mabakala dhantale eheeda midab kale waa mid loo dhammeeyo mabakala mabakala mabakala dhantale noqday jacaylkuwey saa oo dhan ii riday madhax galay wadinaha oo mala dhuuftay awga mala dhuuftay awga yelsaday jacaylkuwey intaa oo dhan ii riday madhax galay wadinaha oo mala dhuuftay awga mala dhuuftay awga dabkugu xasuuso iyo kugula dhele ulal xuura lacayni dhanad qabatay waye dabkugu xasuuso iyo kugula dhele lalxuura lacayni dhanad qabatay waye dhulka soo dhowaata dhulku wada iftiima mabakala mabakala mabakala dhantaaliyee kasoo dhowaata dhulku wada iftiima mabakala mabakala mabakala dhantaale jacaylkuwey intaa oo dhan ii riday madhax galay wadinaha oo mala dhuuftay awga mala dhuuftay awga jacaylkuwey intaa oo dhan ii riday madhax galay wadinaha oo mala dhuuftay awga
waa tahay mar kale hayaan dhinaca dhambaallada hamba qaadaynaa heesta dhayilsaday anigoo filaya ibraahim oo dhegaystayaal badana barnaamijkan dhegaysanaya inay si weyn uga heleen dhambaalkanna ibraahimna waxa uu naga soo gaaray liibaan maxamed shirwac waxa uu ku nool yahay caabud waaq waxa uu marka hore yidhi islaaniga guddooma caashacuudi iyo ibraahim daandure waanu kaa guddoona mid lamidana hawadaan kuu soo marinaynaa marka xiga buu yidhi waxaan salaan aad u qaaliya oo aad u udgoon aan hawada u marinaya buu leeyahay hooyaday macaan hodan maxamed cali iyo walaalahay buu yidhi ilmo maxamed sharwac meel kastoo ay dunida ka joogaan iyo sidoo kale saaxiibaday buu yidhi xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir siciid iyo ladan maxamed maxamuud iyo cabdulaahi axmed aadan iyo aamine ifraax cabdi iyo zakariye fuhaali iyo jaamac cali same iyo cadnaan maxamed axmed iyo faadimo ibraahim iyo cabdiraxmaan xaaji iyo saacid maxamed iyo cabdiraxiin axmed iyo sadiiq aadan iyo shaafici iid waxaan filayaan dhammaantood dadkaasaad salaantay oo ay hooyada ugu horrayso inay ku dhegaysanayaan liibaan oo ay islaantaana ka guddoomayaan waa tahay dhambaalkanna wuxuu ku bilowday assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana habay yidhaahdeen hooyo xaliimo jaamac absur xasan faadumo xasan zahre xasan iyo carruurteeda suudo iyo carruurteeda eeda daahira shariifo bakaal xabiibo xasan xaliimo jeelle nimco jeelle aadan xasan farxiye xasan barre sheekh cabdi diiriye cusmaan daahir salaad aadan xamdi qaasim iyo fartuun qaasim waxaa dadkaasi ay kala joogaan baar dheere muqdishow iyo ceelwaaq waxayna taniid u dirayaan cabdifataax salaad aadan iyo aamine jeelle cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada baardheere ee gadow waxaana ay leeyihiin allah ka dhig arooskiinna kii aad isku waartaan ee banow idinkala siiyo owlaad qari qabta aamiin ayaa leenahay heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayna caasho waa haye jamaal qurux oo ila dheel heesta magaceedaad ibraahim oo ka leexata haye waad igu soo gaadday laakiin waa way habboonayd jamaal qurux oo ila dheel waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan farxiyo fiska
Thank you.
jamaal quraxow iladheel iyo codkii farxiyo fiska haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya hooyo xakiimo cilmi siyaad sadaam xuseen barre maxamed xuseen barre cabdifataax xuseen barre xaliimo xuseen barre xasan cali soomaali ustaad maxamed cumrey iyo ustaad cabdinaasir cabdiqaadir islow geesey daadir cali birish ayaan cabdi iidow iqra shariif xiirey iyo cusmaan cali saney dhammaan dadkaasna waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo gaarsiinayaan cabdirasaaq xuseen barre iyo xaaskiisa zamzam yuusuf maxamed oo wiilu ugu dhashay degmada buuloburte waxaana wiilkaasi loo bixiyey isxaaq cabdirasaaq xuseen soo weyno way leeyihiin oo noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay dhambaalkan aan markaan gacanta ku hayo waa dhambaala tahniyad aroos baa la yidhi dadka dirayana waxaa ugu horeeya dhammaan reer diriyo dheere dhammaan reer cabdulaahi haydhigin maxamed diriyo dheere iyo liibana diriyo dheere iyo ister diriye dheere wardheer iyo khadro cawil shaygeeda iyo caruurteeda cabdulaahi faarax jaamac iyo naste xirsi axmed iyo maxamuud macalin faarax iyo maxamuud dakhare sheekh maxamed iyo abti qorane xasan maxamed axmed xaaskiisa iyo sidoo kale eedo zaynabo gaas iyo dad kaloo fara badan baa la yiri oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed diiriye dheere iyo afadiisa xaliimo cabdulaahi haydhigin oo meherkoodu ka dhacay baa la yidhi dalka ethoobiya gaar ahaan gobolka afdheer degmada baaray baa la yidhi arooska soo dedejiy bay leeyihiin ducadana waa xaggiina bahda daadihiyaasha barnaamij kuxaanu leenahay idinkaaba dhameeyey meherkaasi allaha ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiili caana gabri caanuna nugu ducaynay dhambaalkan wuxuu nooga yimid aabe cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo marwadiisa aabe maxamed mursal shiil iyo marwadiisa zahra iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa qamar cabdulle doctor xasan maxamed xaaji dosos iyo xaaskiisa iyo sayid cumar cali iyo marwadiisa amaal cabdulaahi maxamed iyo zahra cabdulaahi maxamed shankaroon loo yaqaano iyo odageeda nasteexo cabdulaahi maxamed cabdinajiib cabdulaahi maxamed maxamed xasan maxamed xaaji maxamed weli iyo marwadiisa nasro maxamed mursal shiil canab xasan maxamed xaaji iyo eedo faadumo maxamed xaaji eedo jimco maxamed xaaji iyo odageeda doctor farxiya xasan maxamed xaaji ladan loo yaqaano iyo odageeda cabdiqaadir xasan maxamed xaaji iyo eedo nuurto maxamed xaaji iyo odageeda waxaana ay dadkaasi jecel yihiin in ay iyagoo kala jooga ingiriiska holland sweden soomaaliya iyo belgium inay hambali u diraan aadan cabdulaahi maxamed fanax iyo raxma maxamed mursal shiil oo isguursaday waxaana leeyihiin arooskiina aamiin ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan markana gacanta ku haya ibraahim waxaa ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos ka dhacay degmada baardheer waa tahay yaa gursaday yaase tahniyada diraya waa tahay waxaa lagu soo bilaabay waxaanu ku bilaabaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa baa la yidhi annaga oo kale ah hooyo xaliimo jaamac astur xasan faadumo xasan sahre xasan iyo caruurteeda suudo iyo caruurteeda ah eedo daahira shariifo bakaal xabiibo xasan xaliimo jeelle nimco jeelle aadan xasan iyo farxiyo xasan barre dhammaan dadkani waxay kala joogaan degmada baardheere magaalada muqdisho iyo ceel waaq waxaanay tahaniyad aroos halkan uga dirayaan cabdifataax salaad aadan iyo aamino jeelle cali oo arooskoodu ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gedo waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwa isku waara kalana hela obad khayr qaba wiilii caano gabarii caanan oo loogu duceeyey annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin waa ta ibraahino bal heesta saddexaad ee barnaamijka haddaad soo qabatid dhoof
dhoof dhoof dhoof nooli kulanta hadhan taalin caashaqa dhaqsana oon usoo Oon usoo noqon.
noqon waa dardaaran iyo halkaasi duca ku jirta ibraahino heestana waa hees aan duugoobin oon laga daalin dhegaysigeeda annagana dhegaystayaashaan usii daynaynaa galabta waa dadkii maxamed axmed kuluci iyo xaliino khali iyo magool
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaalsaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaal rogi jacaylkani dhaadinsaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dhambaal wada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho amba dhigu kama fulo dhambaal wada habeerka oo sidan dhaxalu yeesho ay dexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandhanansi keliye ay dexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandhanansi keliye way dhahaa mise weel way dhahaa mise weel cilma dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse cilma dayga dhaacaysa dhaabankayga qoyse dhawr dhawr dhawr dhawr dhawr nabaad ku sii joog ahadhantaalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon dhawr dhawr dhawr dhawr dhawr nabaad ku sii joog ahadhantaalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo balayga ku dhowno wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye balaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dheeliyayni siiraa dhaqsa meel walbow taga dheeliyayni siiraa dhaqsa meel walbow taga dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo heestii dhoof codadkii maxamed axmed iyo xabiimo khaliif mugool ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinaca dhambaalada ayaan mar kale jaleecaynaa dhambaalkan gacanteeda ugu dambeeyana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waan idin salaannay daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo ibraahim daanduray waan hogaangudoonnay mid lamidana hawadaan kuu soo marinaynaa marka xiga baa la yidhi waxaa halkan hambalyo aroos oo farxad le ka diraya hee waxaa ugu horraysa ayeeyo xabiibo cumar hilowleh awoowe cali xasanna wuu ku jiraa waa laga buuxaa dhambaalkan balan wada akhriyo dadka ku jiro dhan aabe cabdiraxmaan cali xasan adeer cabdulaahi cali xasan adeer mahad cali xasan adeer cabdisalaam cali xasan eedo raxmo cali xasan eedo sucaado cali xasan eedo sacdiyo cali xasan eedo naciimo cali xasan hooyo xaawo hilowle habaryar zaynab hilowle habaryar sucaado hilowle habaryar raxmo hilowle iyo jamiilo cabdulaahi cali iyo jawaahir cabdulaahi cali iyo iqro cabdulaahi cali hindi cabdulaahi cali cabdiraxmaan cabdulaahi cali waa laga buuxaa dhambaalka bal-aan inta dhibana ku daro cabdicasiis cabdulaahi cali ayaa ku jira iyo sidoo kale cabdishakuur cabdulaahi cali waa dhammaan ilmaha cabdulaahi cali zakariya ku jira mascuuda ku jira safiyo shariifo zaynab iyo ugu dambayntii hooyo raxmo macalin xasan waxay hambalyo iyo bogaadeen iyagoo isku duuban oo farxadna ay ku dheehan tahay ay u marinayaan hawada arooska iyo aroosadda cabdiraxmaan cali iyo marwadiisa raxmo cabdi cumar waxaan leenahay bay yidhaahdeen guurkiinna guur khayr leh gurigiinnana gurinagi guulle ha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya annacaasha waxa uu naga soo gaaray farxiyo cali soomaali cusmaan cali soomaali iyo abshir cali soomaali faysal maxamed aadan iyo maxamed aadan dhuubow khatro qaliskatuur hooyo dhaqan xasan muumin hooyo raxmo axmed xasan iyo aadan macalin nuur zoobe iyo zaynab xuseen axmed iyo xabiibo maxamuud xuseen iyo salaado maxamed geedi ustaad cabdinaasir cabdiqaadir islow geesey dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo gaarsiinayaan xaaji xasuun cali soomaali iyo marwadiisa qaali qaraskatuur oo wiil uu ugu dhashay degmada buulaburte ee gobolka hiiraan wiilkaasina waxaa loo bixiyey yidhaahdeen cabdimaalik xasuun ducaduna waa xaggiinna waxaan leenahay cabdimaaligow soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara anigana amiin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibraahino bal dhinacaaga haddaan usoo riixitee usoo qaban lahayd dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya waxaa jira ibraahino dhegeystayaal badan marka laga soo tago inta dhambaalada noo soo dirsaday dhegeystayaal sugaaya bal maxaa barnaamijka laydinkugu hayaa gaar ahaan de marka heesihii waayo waayo caasha waa ka nasanaynaa muusigii xoogga lahaa organkii baterigii gitaarkii codka dheeraa waxaan u noqonaynaa heesihii hore hore hore ee codkiyo asala uu soo baxaayo muusiga iyo codkii ay kala soocan Jalaaliyow.
yihiin Ay.
waxaana qaadaysa farxiyo cali iyada ayaanan dabcan kusoo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idiin soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono haddii aad leedmo toddobaadka dambe waxaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
بقلال
Thank you.